haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambaryada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
waxaan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaalladii aad noo soo dirteen iyo weliba heesihii aan idinkaga soo xullay heesaha noorow bal dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waa hagaaga caasha dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo salaan ah waxaanay naga soo gaartay faarax maxamed ceydiid oo jooga magaalada hargeysa faarax waxa uu leeyahy waxaan halkan salaan kal iyo laaba ah aan hawada uga soo marinayaa dhammaan asxaabtayda meel kastoo ay joogaan waxaana uu yidhi waxaan si gaar ah aan salaan macaan ugu dirayaa hooyaday waa cibaado qodax geedi iyo aabo maxamed ceydiid abaar waxaa kaloo uu salaamayaa walaalihiis faysal maxamed ceydiid nasre maxamed ceydiid kinsi maxamed ceydiid raxme maxamed ceydiid caynaanshe maxamed ceydiid iyo farxiyo maxamed ceydiid waxaa kaloo uu yidhi idinkuna waan idin salaamay waayaha waan kaan guddoonnay saaxiib salaantaasi la mid ah ayaan hawada kuu soo marinay waxaan filayaa in alaha iyo hooyo iyo aabbo inay kaa guddoomeen salaanta aad u soo dirtay dhambaalkan dhinacayga ugu horreeyana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadda iyo dhalashada baa layidhi waa tahay waa barnaamijka tahaniyadda iyo dhalashada maahi waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga bay yidhahdeen dhammaan reer aadan kuulow oo kale ah xasan aadan kuulow yuusuf aadan kuulow yunis aadan kuulow ambiye aadan kuulow iyo nuunai aadan kuulow iyo ibraahim maxamed kuulow iyo khadiijo maxamed kuulow iyo injineer waxaa la yiri waa injineer boro waa tahay injineer boro waa ku salaamaya iyo sidoo kale baa la yiri jawaahir axmed isma waa jawaahir axmed ismaan iyo saciid bashiir iyo ibraahim mashaahiyow iyo cabdiraxmaan cali imaan iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo hoyo xabiibo shaalle dhammaan asxaabtani oo kala jooga baa layidhi kenya iyo baardheere iyo south africa waxay taaniyad aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi faa'iza nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ifo gaar ahaan baa la yidhi baloogga e lix waa baloogga a lix wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed cabdi aadan kuulow waxay leeyihiin ducada waa dhankiina waa tahay maxamed waxaan leenahay soo weyno waa noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysay aan dhegeystayaasha u ciyaari doonno waa heesta ruun waxaa ku luqeynaya maxamed xasan xuseen la foole
intiisa kale adimaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubaxda beerkii wanaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamine codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuxda beerkii wanaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamine codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhuntay ballanta ila oofisay amaanada dhuntay ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu rakase ugu adaanibka ku jeclahay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta ruun iyo fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen lafoole tahaniyad aroos ayaan hayaa caasho waxaana dirayaa nuurto aanoy cali iyo roqiyo xuseen isaaq muna macalin baariyow iyo ibraahim isaaq xasan cabdiraxmaan ibraahim iyo khadiijo xuseen isaaq xabiibo sheekh mukhtaar iyo muna maxamuud ibraahim liibaan aadam xasan iyo carab macalin cadow iyo raxmo ruun iidow ibraahim yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamed cabaas ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan muune isaaq ibraahim iyo cali cabdi timajalac oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay muna iyo cali isku waara ubad kheyr qaban allaha idinku irsaaqo aamiin anigana amiin ayaan leeyahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxay kale yihiin nuurto aanoy cali iyo ruqyo xuseen isaaq iyo muno macalin baariyow ibraahim isaaq xasan waxa uu ku magac dheer yahay jeclow iyo cabdiraxmaan ibraahim iyo khadiijo xuseen isaaq iyo xabiibo sheekh mukhtaar iyo sidoo kale muno maxamuud ibraahim iyo liibaan aadam xasan iyo carab macalin cadow iyo raxmo ruun iidow ibraahim marka waa raxmo ruun iidow ibraahim iyo fardowse cabdi iyo salaado nuur maxamuud iyo safiyo maxamed iyo yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo ugu dambeyntii baa la yiri ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow waa tahay waa tahay iyo selma soomaalida o dhan ba aada u shaah jecel waa tahay iyo selma maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aba kuway yiraahdeenba waa sheeko iyo shaah dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda muno isaaq ibraahim iyo cali cabdi dimijilac baa la yiri arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo janaay koob iyo labaatankii bishan aan ku jirno ee julaay ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ducada waa v o a waa tahay waa arooskaasi dhex maray muna isaaq ibraahim iyo cali cabdi dimijilac baydhabo janaay waxaan ugu ducaynaynaa arooskiina in ilaahay uu ka dhiga midkii loo aayo ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano anigana waxaan raacinayaa heestan halkudhageedu yahay mee jaallahay waxaan ku luuqaynaya labada fanaan axmed mooge iyo sahre siyaad
jacaylkani keligaa ma jooge isbajaalaclaadkiisii jaarkaalayaa inaan yahay jacaylkani keligama jooge isbajalaalaadkiisii jaarkaa la yaabe haddii uu ku jiro calaf jeeraya haataba haddii uu ku jiro calaf jeeraya haataba la jalbeebadoola jiro meel dheer ma jiro jaalaha walaa haddii uu ku jiro calaf jeeraya haataba haddii uu ku jiro calaf jeeraya haataba la jalbeebadoonti meeldheer ma jiro jaalaha walaa
waa tahay iiga keen jawaab midkii aan jeclaa warkaas waa dhanya nuur abal dhinacii dhambaalada mar kale waxaan u baaqayay dadka kale ah yuusuf cabdimajiid maxamed iyo daa'uud cabdimajiid maxamed cabdiwahaab cabdimajiid maxamed iyo nuuridiin cabdimajiid maxamed cabdulqaadir cabdimajiid iyo maxamed cabdimajiid waxaa kaloo dadka diraya ka mid ah taajo cabdimajiid iyo shaahido cabdimajiid maxamed iyo haadiye cabdimajiid iyo xakiima cabdimajiid waxaa kaloo ku jirta zubayda cabdulmajiid maxamed dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda waa kuwe waa caydiruus cabdimajiid maxamed iyo sayma malaaq xuseen roobey oo ku aqalgalay magaalada baydhabo taariikhdu markii ay ahayd shan iyo tobankii bishan juulaay ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo qoyskii isku waara oo ubad kheyr qabana alla uu kala siiyo aamiin dhambaalkanna assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan v o e da dehiyaasha barnaamijkana waa salaameynaa baa la yiri ee kala ah caashicuud iyo nuur bukhaari waata waan idinka guddoonay mid lamidana hawadaanu idiin soo marinaynaa marka xiga baa la yidhi dhambaalkan dadka diraya waxay kala yihiin waa tahaniyad aroos waxaana diraya deeqo axmed sheekh iyo saynab axmed sheekh waa dhammaan ilmo axmed sheekh khadiija ku jirta shukri way ku jirtaa cali wuu ku jiraa cabdi a ku jira khaliif
cabdirashiidna lagama soo tegin khayrow iyo kadiina way ku jiraan dhammaantood waa ilmo axmed sheekh iyagoo isku duuban waxaa kaloo dhambaalka ku weheliya yaasiin ibraahim cabdicasiis maxamuud cabaas iyo cabdiraxmaan cali iyo maani iyo ibraahim shaahiyo mar kalu soo noqday iyo abayo aamina maxamed cabdi baa la yiri iyo abayo jawaahir axmed iimaan iyo sidoo kale abayo xaliimo cumar sheekh iyo hooyo sacdiyo xasan iyo hooyo khadiijo xasan iyo hooyo qulaay xasan abti aadan xasan iyo abti maxamed xasan iyo abti ibraahim xasan dhammaantood asxaabtaasi faraha badan ee soo akhriyay oo dhan waxaa iyagoo isku duubanaya tahaniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa layidhi waa tahay farta iyo faraatigan waa la raacay waa tahay waxay keliyiin baa la yidhi aamina iidle maxamed iyo libaan axmed sheekh oo arooskoodu iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ducada waa v o a baa la yidhi waa tahay aroos iyo meher wada socda waa tahay midkii loo aayo owlaad baarina lagu kala helo ayaan ugu ducaynaynaa dhinacii suugaanta haddii aan dib uga laabanno goormarka ugu dambaysay heesta daryaal iyo fanaanada farxiga fiska
intaas kaga gudubno heestaasi daryaal iyo fanaanada farxiya axmed cadaawe farxiya fiiska dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno tahniyad dhalasho ayaan caashahayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah caawo sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo carab cali warsame khadar cali warsame iyo jawaahir cali warsame safiye cali warsame iyo sucaada cabdilaahi caynab iyo betri cabdulaahi ibraahim cabdicasiis idris ismaaciil iyo cabdinaasir idris ismaaciil maxamed idris ismaaciil maxamuud cabdi ismaaciil iyo faadumo cabdi ismaaciil caaisha cabdi ismaaciil iyo deeqa cali ismaaciil aamine aadan ismaaciil iyo mustafa aadan ismaaciil nimo aadan ismaaciil dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan farxiya sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda cabdi axmed ow daahir oo wiil ugu dhashay magaalada xorogeel ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen allaha ka dhigo wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin dhambaalkana assalaamu calaykum daadihiyaasha barnaamijka naga guddooma salaan diran baa layidhi waa tahay waanu idinka qabanay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah bay yidhaahdeen cabdirasaaq axmed maxamed iyo waxau ku magac dheer yahay cabdiraaf iyo marwadiisa hooyo raxmo sheekh maxamed gaani iyo caruurtooda waxaa kaloo dhambaalka ku jira adeer yuusuf cabdi cali iyo marwadiisa canab cumar jihaad iyo caruurtooda adeer shukri axmed cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer waa adeer axmed nuur maxamed isaaq iyo marwadiisa iyo caruurtooda abti siraaje sheekh maxamed gaani iyo marwadiisa iyo caruurtooda abti axmed cali cumar iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo adeer maxamed deeq axmed maxamed iyo marwadiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan minnesota siyaara la jigjiga iyo meelo kale waxaan hambaliyo iyo ducaba aan lasoo koobi karin aan u diraynaa bay yidhaahdeen boqorka mustaf cabdirasaaq axmed iyo boqoradda naciimo khadar sheekh khaliif oo meherkoodu ka dhacay magaalada minnesota waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara isku liibaana ilaahay ubad khayr qaba ha idinkala siiyo bay yidhaahdeen aamiinna way soo raaciyeen anna aamiin kalaan ku daraya dhambaalka ugu dambeeya caasha waa hambalyo dhalasho waxaana hambalyadani ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdiraxmaan cabdiwahaab maxamuud iyo tamiimo cali cabdiraxmaan iyo aadey maxamed guraw iyo taajo axmed maxamed shaakira axmed maxamed iyo calaama axmed maxamed maxamed axmed maxamed iyo cabdinaasir axmed maxamed cabdimaalik axmed maxamed iyo wasiila axmed maxamed hasiila axmed maxamed iyo maxamuudiya xuseen mucalim iyo cabdixakiim maxamed mucalim dhammaan asxaabtana waxay hambalyoii bogaadin hawada u marinayaan adeer cabdiwahaab maxamuud mucalin iyo marwadiisa eedo calase axmed maxamed oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay wiilkaasi waxaa loo bixiyey yuusuf yuusuf waxaanu leenahay adar noqonkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa hagaaga nuurow heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan uga tegaynana waa hees aan filayo in dhegeystayaal fara badan oo dhegeysanaya ay jawi degan ku dhegeysan doonaan waa heestaan kudhageedu yahay laan yahay magooshay wuxuu yidhi muddo aan yarayn baadii muuqanayso ishu kugu maqnaydoon kuma jeeranaaye codkaasaan ku qaada waa kii hibo laakiin fanaanka ku luuqaynaya midani waa axmed cawo rabsha laan yahay magooshi kacabisa maaxdii xididkeedu maasha laan yahay magooshi kacabisa maaxde xididkeedu maasha mawlaa ilaah baa kaa meenay guudko kaa dhigay mulaaxde mulaa ilaah baa kaa meenay guudko ka dhigay mulaaxde
heestaas ayaa ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
meeshaad ku taaliyo nuuqaagu suuya mankaygu raace meeshaad ku taaliyo muuqaagu suuya mankaygu raace muddo aan yareen baad ii muuqanayso muddo aan yareen baad ii muuqanayso ishu kugu maqneedoon kuma jeeranaaye ishukugu maqneedoon kuma jeeranaaye ubixiyo mankaagiyo ubixiyo mankaagiyo soo daadi miroho naxariista haymin sodaadi miroho naxariista haymin
mahadsanidin nuur xasan nuur iyo cayshe ibraahim aadan ayay ahaayeen uu soo jeedinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha